dowladda soomaaliya ayaa ka shaqaynaysa sidii ay u suurtogelin lahayd xasiloonni siyaasadeed oo waddanka ka taabagasha taasi oo fududaysa in la dhaqangeliyo qodobada hiigsiga sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka oo ay ka mid yihiin turxaanbixinta dastuurka dhammaystirka nidaamka federaalka iyo diyaarinta doorasho waddanka ka dhacda labada kun iyo lix iyo tobanka haddaba hawsha taalla baaxaddeeda iyo dhab ahaan in bartilmaameedyadan laga soo bixi karo ayaan ku faaqidayaa barnaamijka martida makarafoonka waxaana marti igu ah madaxa xarunta cilmi baarista c r d ee magaalada muqdisho jibriil ibraahim cabdulle
haarun dowladdan hadda jirta markii la magacaabay amba la doortay ee baarlamaanka doortay madaxweynaha waxyaabaha laga rabo way iska fara badnaayeen oo xaqiiqda aad bay u badan yahin waxyaalaha looga baahan laakiin saddex shay bay ballan qaadeen aas-aasna u ah inaan ka baxno kumeelgaarnimada qodobka koowaad wuxuu ahaa dastuurkii kumeelgaarka ahaa ee somalilan in dib loogu noqdo wax laga bedelo shacabka la hordhigo baarlamaanka aburuuf gareeyo oo aan noqono ummad shuruuc ku shaqayso waa qodobka ugu muhiimsan adduunka burbur ku dhacana qodobka dastuurka muhim buu yahay dhowr qodobbaa laga qabtay ha noqdo guddigii mataqaanaa dib ugu noqon laha turxanbixinta waa la magacaabay guddigii baarlamaanka waa la magacaabay jer women buu leeyahay waxaa kaloo jiro la magacaabay qodob ku-xiga wuxuu ahaa in guddigii shaqadooda bilaabaan isqabqabsigan wuxuu abuuray guddigii ilaa sagaal bilood guddigii turxanbixinta sagaal bilood toddoba bilood ilaa sideed bilood inaan waxba qabsoomin dhismaha hadda loo dhisay qaarkood mushaar ma qaataan waa shan qofood shaqadooday ka soo tageen soomaali ah ilaa hadda weli maysan helin fursad ay ku shaqeeyaan waxaan isleenaha maabiib inay soo socdaan marka dhaawacaas wuu jira mar kale guddigii oo oversight ku sameyn lahaa ee baarlamaanka la magacaabay shaqo fiican bay qabteen waa isdiyaariyeen laakiin ayagan dhibaatada haysta waxay dhaqaale ma haystaan constitutionkii meel ama dastuurkii meel la geen karana ma laha wasaarad baa hadda loo magacaabay wasiirka wuu cusub yahay wasaarad kale ku jiray waqtiga qaadana marka qodobkii asaasiga u ah waxna waa laga qabtay laakiin culeyskuun wax lagama qabo qodobka labaad oo wax laga qabta waxa layidhaahdo in wadanka laga dhigo maamul goboleedyo ama waxa federal structure waa la sameeyey saddexda gobol ee koonfur galbeed layidhaahdo shariif xasan madaxweyne shariif xasan madaxweynaha ka yahay mataqaanaa jubbooyinka hadda waxaa ka socda gobolada mataqaanaa dhexe maamul sameyn oo la raba in laga sameeyo wuu jiraa iyo dowladda puntland oo iyada ugu horreysaba maamuladii waa la sameeyey laakiin maamulada hadda la sameeyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa weli lagama hadlin waxaana ka mid ah labada dhiman amba saddexda dhiman haddii la dhammaystiro ama shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo muqdisho iyo gobolada dhexe haddii la dhammaystiro waxay abuureysaa inay fursad siiso waa la kaamilay laakiin macnaheedu waa la kaamilay waxba matarayso waxbaa ugu sii daran waxay tahay weli xududihii qodobka ugu xanuunka badan laga mahlan qodobka u dambeeya wuxuu wax leeyahay democratization ay intayna u tegin dhinaca dimuqraadiyadda haddaan wax yar ku laabto qodobka ku saabsan dastuurka dastuurka markaad gudaha u gasho saddexda qodoba ugu waaweyn ee u baahan turxaan bixinta ka hor labada kun iyo lix iyo tobanka maxay yihin wallahi waxaa ka mid ah dastuurka sidiisaba ma raba inaan saddex kile ka soo qaato sababtan waxa ay tahay dastuurka waagii la dhisayay qaabka loo dhisay aada buu qaldan yahay qodob kastaa qodob kaluu burburinaya yacni dow waxyaaba fara badanoo waxaa ku qoran ka hor imaanayo shuruucda dalka even markaan tusaale kasoo qaban mas-uuliyiinta qaranka hadda isqabqabsiga jiro qodobkan ugu xanuunka badan kaa haddaan tusaale kasoo qabto maalin kasta madaxweyneha prime minister qabsanaya wasiirka koowaad wasiirkii guddoomiyihii baarlamaankii qeyb buu ka yahay isqabqabsigaas dastuurka si cad oo qeexan ugama jiro waxyaabaha kaloo kamid a hadda markaan ka hadlayna yani guddiyadan federaalka laleeyahy ama federal structureka marka la dhisayo qaabka loo dhisayo waxaa soo socda oo democratization kamid ah in la abuuro mataqaana golihii guurtida in la sameeyo qaabka u samaysmayo dhowr qodob oo criticala ku jiro laakiin qodob maantay qodob qodobka kale wuu ka xanuun badan yahay wuuna iskhilaafaa mana jirto waktigana aada u yaryahay sidaa la socoto waktiga loogu talagalay constitutionkan inuu dhammaado waa december labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana qorsheayaa bisha september haddaan soo socoto in dastuurkii review lagu sameeyey ama la turxaan bixiyey in shacabka la hordhigo oo la horgeeyo marka ma muuqato ifafaalihii arrinta ay ku dhici laheyd waktiga aada u ciriir u yahay waana arinta xaqiiqdii lafdhabarka u ah saacaddan waxay ka dambeya meelihii aan aadi lahayn haddaan soomaalinahay waddankan direction u qaadan lahay jidka u qaadan lahay qodobka ku saabsan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha awooddooda qaabkuu hadda yahay may tahay in loo daayo mise sida ay dad badan ku doodayaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen
waxyaabaha ugu muhiimsan sababtaan ku leeyahay constitutionku muhiimad qaasoo shacabka u leeyahay haarun ayaa waxay tahay qodobkaasoo kale go-aankiisa iskale isqaqabsi baa joogo joogto ah dadka qaar baa waxay qabaan madaxweyne madaxweyne ku-xigeen sidii keliya uga bixi karna duruufaha dadka qaar waxay leeyihiin qaladkii ugu weynaa soomaali laga geli lahaa in waxaa la sameeya waay haddii madaxweyne layska fasaxo madaxweyne ku-xigeenna yeesho shacabkana aysan election ama doorasho toos aysan sameynin qofka wuxuu abyuus gareyn karaa uu ku ciyaari karaa baabi'in karaa jiritaanka ummadda soomaaliyeed haddii aan lahaan lahayn bilihi marka dastuur dabiici ah haddaan lahayn sharci kala dambeyn ah hadduu jiri lahaa institution baarlamaan ah shacabka soo doorteen madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenku way sallaan lahayd laakiin inta oday soo magacaabaya xildhibaanka madaxweynahana uu qarash ku imaan karo madaxweyne ku noqon karo shacabkii ummadda soomaaliyeed waxa lahaa safety volba waxay isku celiyaan malaha labada dhinacba nooc rabta ha noqotee labadaba waxaa loo baahanya shacabka go-aan waxuu ka gaara ma parliamentarian baan qaadanaynaa oo prime minister madaxweyne mase waxaan qaadanaynaa presidential madaxweyne waa arrimaha qodobada ugu horreya dastuurkiinu adresgaray loo baahaya laa guddiga waxaan bixintana ma aha shanta qofood ayagu waxaa laga doonaya inay diyaariyaan ay shacabka la aadaan mana cadda weli qaabka ay u dhacayso marka su-aasha hadda aa ka dhawaajisa waa su-aalaha yacni negasta ama doorashada soo socoto waxa dhacaya meelihii loo go-aanka loo gaari lahaa haddana waxaa muuqata cid ka hadlaysaa amba guddigii ma jiraan oo shaqadii ma qaban karaan amba dhibaata un hortaagan culays ah waa gartay maamul goboleedyada waxaad ka hadashay koonfur galbeed jubba iyo gobollada dhexoo hadda la sameynayo maxaa xiga waa di maamulada gobolada dhexe haddii la sameeyo of course arrinta meesha taagan iyadana waxay tahay arrinta gobolka banaadir doodo badana magaalada muqdisho ka socda dadbaa waxay leeyihin saddex gobol ha la isku daro dadbaa waxay leeyihin labaha laga dhigo dadba weli go-aan cid ka qaadata ma laha waana hogaanka waddanka looga baahanya mar haddii taa la sameeyo dhowr qodob baa miis ka saaran mid waxaa laga rabaa dowladihii la dhisay inay helaan maamul xakumo amba xakameeyo madaxweynaha gacanta loo taagay macnaheeda ma aha wuxuu leeyahay legitimacy waa in tuulada mataqaanaa rabdhuure iyo magaalada mataqaanaa for example ceel berde amba bardaale ama magaalada marka ay awood u yeeshaan xildhibaano wakiilka ah oo u fadhiisa baarlamaanka oo madaxweynaha hadda jira shariif xasan la xisaabtami karo sidoo kale waxaa looga baahan yahay structure inuu ka yimaado jubbooyinka shaqada way bilaabatay maamulka saddexda gobol wuu rabaa marka dowladnimadii maamulka la sameeyey in la sameeyo qodobka ugu muhiimsan oo walwalka igu haya xaqiiqdii una baahan in dib heshiisiin laga galo haaruun waxa ay tahay maamulada la dhisay si dhaqsaha lagu dhisay anigu qayb baan ka nahay maamulka dhisa dowladdan ka caawinaa hadda waxa ugu xanuun badan waxay tahay weli waxaan caddaynin waxa la yidhaahdo xuduudaha maamulada ma jiro waa og tahay gobolada dhexe culeysaa ka taaganay puntland inkastoo laga hadlay weli laakiin si toos cid uga hadlasha ma jiro jubbooyinka shabeellada hadda markaan ka hadalna hoose maamulkeeda halkoo ku dhammaanaya canshuurta halkay ka qaadanayaan waa arrimaha aan la sharciyey karin waa arrimaha u baahan ummadda soomaaliya oo isjecel oo isku dhegan oo walaalo ah inay ayagoo isla joog go-aan ka gaaraan guddiga marka baarlamaanka markuu magacaabayo waxaa xaqiiqda lama huraan ah inay aad iyo aad uga fikiraan marka wuxuu suuragal ah inuu dagaal sokeeyo abuuro waa gartay arrinta ku saabsan xuduudeed hadda ka dhawaajisay tusaale ahaan gobolada dhexoo kale dood baa ka taagnayd magaalada gaalkacyo oo kale haddaan tusaalehan kasoo qaadano shabeellada hoose laftigeeda haddaan nimaadno siyaasiyiin baa ku doodi kara ama kuwa doodaba xuduudda shabeellada hoose dhismihii hore baarlamaanka bartamaha magaalada muqdisho shabeelle inay tahay arrimahan see loo xalinayo wadda arrimaha haddaan ka dhawaajinay arrimaha waxay u baahan yihin reconcil waxay u baahan yihiin yacni culayska nagu dhacay soddonkii sana lasoo dhaafay amba kontonkii sana lasoo dhaafay xaqiiqdii ayaa wuxuu suuragal ka dhigaa qofu qof buu ka baqayaa waxaa la yidhaha federaalka la sameeyey dowladda la sameeyna qof kasta iyo qabiil kasta iyo ehel kasta meel degan wuxuu rabaa inuu kalsooni helo in aan xuduudiisa dhibaato la gaarsiin marka hadda marka la yidhaahdo maamul ala dhisa gacanta la taaga dhib ma laha waa way wanaagsan tahay laakiin marka la yidhaahdo maamulka canshuur buu qaadanaya xuduudu leeyahay wuxuu u baahan yahay sharuucu u baahan yahay in laisku waafaqay u baahan tahay waxay u baahan tahay in dadku wada hadlaan ay u baahan tahay hadda magaalada aan joogno oo layidhaahdo washington d c maanta kula joogo iyo maryland xuduuday leedahay wadada xuduuday ka leedahay laakiin maamul structure dowli ah ayaa jiro ka dhex shaqeynaya hadda marka waxaan u baahannahay arrintaa waxaa saldhig u ah nabadeyn haddaan nabadeyn la helin aan nabadda sabab u noqon oo dib heshiisiin la sameynin oo ay noqoto magac waan qornay shacabka soomaaliyeed culeys baa ka imaan doona marka walwal bay igu haysaa laakiin waxaan rajeynayaa in xigmadda maamulka baarlamaanka iyo madaxda qaranku inayan arrintaa ku degdegin arrinta ugu dambeysa oo la xiriirta arrintaas waxay tahay waxa la yidhahdo waxaa rabaa in la sameeyo inter state commission oo ah guddi sare oo ka dhex shaqeeya maamulada jiro magaalada muqdisho qaabka maamulka ay yeelanayso ma caasimad magaalada soomaaliya keliya ku ekaanaysaa ma caasimad gobol ku dhex taalay noqonaysaa ma gobol bay noqonaysaa maxaa loo badan yahay magaalada muqdisho marka la joogo wallahi dadka magaalada muqdisho markaad ka hadasho dadku waxay jeclaan lahay magaalada muqdisho keligeed inay gobol noqotay noqon lahayd laakiin magaalada muqdisho waa maqaamkii waddanka waxaa hoostimaada soomaaliya dhanbay ayaa isugu yimid fakero kale noocaha jiro fakar wuxuu leeyahay magaalada muqdisho maadaama ay toddoba iyo toban degan ka kooban tahay oo ay tahay magaalo ballaaran oo culays leh oo dadka degan laba milyan gaarayaan oo ay ka badan tahay state ku dhow aysan jirin waxay qualified u tahay inay state noqoto laakiin shanta magaale magaalada ku yaalaan ay degan tahay ay ku taalaan wasaaradaha ku yaalaan in la yidhaha magaalo madax baatiin oo intaasi ka madax banaanaad sida hadda aan ku jirno magaladan ku jirno washington ah banaankeeda markaa magaaladan degtid state baan laakiin magaalada dhexdeeda marka la yidhaahdo yacni waa magaalo ka madax banaan oo dowladda hoos imaanayso waa hal qodob dad dadab baa ku doodaya dadka qaar waxay ku doodayaan magaalada muqdisho aanan kala saarin iyadoo isqabto sideeda state ha noqoto qolo waxay leeyihin state ma noqon karto magaalo madaxda shacabkay ka dhexaysaa marka qodobada ugu horreya baarlamaan ka hadlaaya ayay kamid tahay laakiin waa arrimaha u baahan in shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gaar ahaan magaalada muqdisho in laga laga wargeliyo oo loo ogolaado inay qayb ku lahaadaan labada kun iyo lix iyo tobanka sida muuqata hadda doorasho ma hirgelayso dadka qaar wax qora arrinta way ka dhawaajiyeen xalku muxuu yihi wallahi waxaan isleeyahay arrimahan yani muhiimad qaasay leedahay qodobka ugu dambeeya doorashadan ka hadlayna waa doorasho dadku toosu soo doortaan aad bay u adag tahay sideedaba doorashada marka la yidhaahdo qodobada ugu horeeyo waxaa looga baahan yahay dowladda soomaaliya prime ministerka madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka shacabka soomaaliyeed waa inay u sharxi karaan maanta maanta saacadda aan joogno wadanka muxuu ku dhammaanaa labada kun lix iyo tobanka waxaa moodaa cid kasta inay ka dhuumanayso qodobkan ay ka hadasho sababtan wax jira ma aha sababtan waxay tahay waxaa yeelayo waa culus tahay politically waa aada u culus waaye haddayan election dhacayn oo one man iyo one woman ama gabar iyo wiil qof tooso qofna u dooranayn sidaa ka dhawaajisa ay macquul tahay inkastoo anigaan isleeyahay elekshano badanaan goobjoogka ahaa oo africa ah xaqiiqdii qabashada electionka wax aad u dhib badan ma ah waa technical issue dhowr qodob saddex qodob aa asaasi u ah haddii la helo saddexda waxaa kamid ah dastuurka haddaan ka sheekeen dastuur oo adiga lahayn ma samey kartid arrinta nabadda inay nabad jirto iyo inay jiraan political structure ama culture suuragal ka dhigan election u dhaco waxyaabaha kale oo ah waa base waxyaabaha kale qaabka u dhacayo guddi la magacaabo wadamada marka culeys wuxuu ka tahay cid ka hadlaysa malaha laakiin laba qodob oo fundamental ama muhiimaan rabaa inaan haaruun ka dhawaajiyo mid waxaa loo baahanya guddigii madaxa banaanaa ee electionka sameyn lahaa ama doorashada sameyn lahaa guddiga maaha marka election inay qabtaan election toos ah guddiga tale xataa ka bixi karaan laakiin dhibka waxuu ka taagaya wadamada dhibaatada soo marta markaan fiirino ciraaq oo kale markaan fiirino afghanistan oo kale guddigii markii ugu horreysay maadaama dowladda transitionka ahayd ama dowladda meesha joogta aysan awood ballaaran lahayn waxaa lagula taliya caalam kula taliyan madaxda markaas xukunka haysana ay rabeen dowladnimada inay kusoo noqdaan waxaa lagu taliyay guddigaas baarlamaanka guddigaas dhexe inuu noqdo guddi ka kooban dad ajnebi ah iyo dad locolah ilaa saddex qofood ajnebia ayaa ku jirtay dowladda afghanistan waxay muujinaysaa waxa ay tahay maadaama kaabayaashii lagu doorana u dhici karin haddii qofkii madaxweynaha ahaa oo madaxweynenimo raba xasan sheekh markaan tusaale kasoo qabano haddii qofku ama cumar cabdirashiid amaan kasoo qabano wasiirada hadday doonaya inay wax noqdaan ayagiina ay gacanta ku xukumayaan waa adkaanaysa si marka afghanistan ciraaq waxaa la sameeyey si ayan qalad noocaas u dhicin waxaa la yidhi ilaa aad ka yeelanaysaan lagu ku istaagtaan guddiga dhexdhexaadinta ee arrimahan electionka sameynaa waxaa soo gelaya dad ajnabi ah shacabka waxay siinaya kalsooni markii dowladnimada ee fadhiisato hadda electionka ugu dambeya afghanistan waxaa boqol kiiba boqol barnaamijka maamulayo dadka sooma dadka dadka afghanistanka annaga waxaan u baahannaha inaan ka fikirno haddii cuqdo jirto ama dareen jiro in maamulka hadda jirana ay doonayaan in kusoo noqdaan waa lama huraan in shacab kalsooni la geliyo marka guddigaas magacaabitaankiisa muhiim waaye fikiro badanaa isdhaafsashaa jiro dooda hadda way bilaabatay dad baa waxay leeyihin waxaa la yidhaahdo qabaa'ilka soo doortaan madaxdooda qaar waxay leeyihin maamulada hadda jiri doona oo lixda amba toddobada noqon doona inay noqdaan kuwa doorto xildhibaanada soo magacaabo qaar waxay leeyihin intaa laga bix odayaashii hala soo celiyo dad baa waxay ku talinayaan maadaama dowladdan aysan suuragal ahayn inay barnaamijkan waddo waxay ku talinayaan in sideedaba baarlamaanku extension loo sameeyo laba sano ah madax cusub la doorto oo laba sano loogu daro iyadoo markaas waqtiga la gelinaya qodobada hadda aan ka hadalna qabyada aan dhamaystiro marka fikir badan oo kale nooca oo iskhilaafsanaa jiro laakiin weli waxaa nasiib xumo ah waxaa weli maqan dhanka dowladda marka la yidhaha waxaa ka maqan dareenkii rasmiga ahaa oo maxaad doonaysaan ah waa gartay waynu soo aragnay maxaanku yidhaahdaa odayaasha dhaqanku inay wax doortaan waynu soo aragnay maxaanku yidhaahdaa in shirar nabadeed laysugu yimaado saas madaxweyne lagu doorto haddii labadaas laga soo tego doorasho toosana aysan dhacayn xalka ugu habboon muxuu yahday aragtidaada wallahi su-aashaas waa adag tahay in laga jawaabo haarun sababtan waxaa kale mee wax waxyaabaha xataa talooyinka aad soo jeedin karto wax badan baa asaasi u ah oo xukumo dastuurkao kale markaan kasoo qabano haddii hadda dastuurkii qaranka ayun diyaar ahayn bishii december si lagu heshiiyey oo shacabku aysan diyaar u ahayn dastuur u yaalo way adkaanaysaa in la yidhaahdo doorashaa dhexayso aniga waxaan isleeyahay mid aanan ahayn doorashadii qofka oo oo tooska ahayd iyo mid aan ahayn tii odayaasha ee dhexaynaan isugu nimaadno oo ah oo noqon karto waxaa noqon kartaa qabaa'ilka inay doortaan haddaa tiraa for example maamulada jiroo kale hadda aan tusaale kasoo qabano qodobkaas dad baa ku doodayo gobolka saddexda gobol ee south westiga ama koonfur galbeed oo kale waa waa tirada ugu badan xildhibaana meesha kasoo bixi lahaayeen sababtan waxa kale ma qabaa'ilka degan ayaa qabaa'il aad u fara badan oo kale nooca marka ma loo daynayaa oo go-aankaas ma la qaadan karaa haddii la yidhahdo four pointy five aan ku jirnaa labada qabiil meelaha qaarkood qabiilkii waa kala qaybsamaya marka maamul samaynta maamulada inay magacaabaan option jiro waa lakiin midda dhex waxaan ku fikiraya aan aan ka jawaabo su-aasheeda waxaan isleeyahay mid suuragalka dhigaysa qabiilkiina iyo deegaankiina siinayso maadaama aan laga bixi karin xaqiiqdii qabiil hadda waa lagu qasban yahay haddaan doorasho ay dhicin in la abuuro jawi qabiilkii uusan noqon wax go-aan looga gaari karo qofka qabiilkiina uu wax kulahaado kulahaado rajo kulahaado waxay noqon kartaa in la yidhaahdo qabiil kasta oo go-aan ka gaaro qofkay dooran lahaayeen waxaa macquul ah in la yidhaahdo degmada yacni tuuladaas tuul tuulo ka mid ah in la yidhahdo tuuladaas ayaa waxay go-aan ka gaaraysaa xildhibaankii qofkii laga soo dooran lahaa marka waxay u baahan tahay waxa la yidhahda political will amba rabitaan siyaasadeed oo ogolaanayo in shacabka soomaaliya loo celiyo mid waa lama horaan aan kusoo gabagabeyna qodobka su-aasha ay weydiisay haarun andaas waxa ay tahay soomaaliya stability ma helayno amba waxa layidhaha xasiloon siyaad ma helayno ilamaa qofka soomaaliyeed markii ugu horreysay noloshiisa uu awood u yeesho qofka xukumayay oo mas-uuliyad u dhibanayo inuu inuu wax ku leeyahay maaha dhowr laba boqol toddobaatan iyo shan qofood shacabka soomaaliya waa in laga qeybgeliyaa inay wax ku lahaadaan ciddii ay u dhiiban lahaayeen iyo qodobka labaad qodobka saddex qodobka saddexdo taala socda wuxuu noqonayaa inay la muuraan tahay qofka la doorana xataa in la yaqaano waa xilliyada aan soo marnay waxaan ula jeedaa haddii qof aadan aqoono jidka laga soo qabtay mas-uuliyad kama hadlayo qofkii bulshada kasoo dhex bulshadana kasoo dhexbaxa dadka ay hadda waddankan hadda aan joogno kale taariikhdiisa la baaraayo intuu ka yimid la ogaana marka ma hadlaya aniga madaxweyne kama hadlaya waxaan ka hadlaya haddaa agaasima magacaabaysid haddii la dooranayo xildhibaan haddii la magacaaba wasiir waa inay noqdaan qofkii wax la vetting la sameeyaa intee ka timid maxaa tahay maxaa qaban kartaa ummadda maxaa u samayn kartaa laakiin aysan sal u noqon keliya in la yidhaahdo war qofkaas qabiilkaas buu ka dhashay marka intaan muddaynu kusoo jirnay hadda waxaan u baahnaa institutionkii iyo dowliga inaan dhisno ka waran haddiiba dhinac kale laga eego madaxweynaha aan dadku toos soo dooran laakiin baarlamaanka ay soo doortaan laakiin xubnaha baarlamaanka ay soo doortaan ugu yaraan wakiilada degmooyinka ma suurageli kartaa taa baarlamaanka in lasoo doorto labada kun lix tobanka waa suurageli kartaa waana waxyaabaha hadda ugu fudud waa qodobka doodtaan ka dhawaajinayo ah qodob aan election toos ahayn odaygana aan ahayn meel dhex laysugu imaan karo i think waa la samayn karaa waxay isku xiran tahay dastuurkana xoogaan laga habeeyo leadershipka dowladda hadda haysta maamulka ku jirana oo madaxda sarana amba wasaaradaha amba wasiiradana waxaa looga baahan yahay inay vision noocaas la yimaadaan amba ay bilaabato waxa kaloo la samayn karaa waxay tahay xataa qasab maaha in go-aanka loo gaaro ummadda in la bilaabo in laga doodo laga hadlo oo la yidhaahdo arrimahan waxay noqonaya options miiska lasoo amba waxa la yidhaahdo fursado kale nooc ah in miiska lasoo saaro oo la yidhaahdo qaabka aan u doonayno election uu dhaco waa qaabka marka qaabaan ahayn baarlamaan kii oon intaan toos loo soo doori karin hadda macquul maa madaxweynuhu markasta baarlamaanka soo doortay noqonaya laakiin haddaa haysta baarlamaan legitimacy leh oo la doortay oo la yaqaano madaxweynaha ay doortaan legitimacy kale oo heli karaa marka in in meel dhexa la isugu yimaado laakiin weli anigu ma aaminsana inaan tuurno fikirka ah in labada kun lix iyo tobanka aysan doorasho dhici karin waxay u baahan tahay in wakhti la geliyo siyaasadda xasiloon marka leelana ummaddaa dhibaatada haysa way ka bixi doontaa oo ka bixi karta
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas toddobaadkan waxaa marti igu ahaa jibriil ibraahim cabdulle madaxa xarunta cilmi baarista c r d ee magaalada muqdisho